galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galabnimo jimco ah bisha februari waa labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya caasho ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
idaacaddeennan galabnimo waxaad ku maqli doontaan qarax ay dad badan ku dhinteen oo maanta ka dhacay hoteel ku yaala magaalada muqdisho waa cali jangeli waa nabad qabnaa waxba nama gaadhin alxamdulilah ilaahay waxba naguma gaadhsiin waa fiicnahay waxaan naftiisa dhexdiisa marka gurabaan ku jirnaayo waxaa nagu soo dhacay gidaadkii iyo waxbaa nagu soo dihay laakiin waxba ma waxba nama gaadhin alxamdulilah kaasi waxau ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi waraysi ayaannu idinkaga haynaa waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii
ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay hoteelka central ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii ay dadku ka baxeen salaadii jimcaha dadka dhintay waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed iyo ugu yaraan mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali jaamac jangeli ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkaasi
dhegaystayaal wararka ku saabsan qaraxaasi ayaa inta badan qaybta hore ee idaacadda aanu kusoo qaadi doonaa sida warkaba ku maqlayseen ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar culus oo ka dhacay hotel ku yaala magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed ayaa ku dhintay weerarkaasi iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda iyo dad rayida ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli ayaa ku dhaawacmay ay dhaawacyo kasoo gaareen weerarkaasi waxaa haddaba aan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho aan kula xiriiray yaasiin maxamed bucul oo ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ugu horreynna bal waxaan weydiiyey siday wax u dhaceen
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaalay markay ahayd salaadii jimce maanta duhurkii ayaa waxaan ku tukanaynay isbitaal masaajid ku yaala hotel central oo madaxtoonaha magaalada muqdisho ku yaala uu ra-iisul wasaaruhuna degan yahay kabacdi markaa awal wuxuu ku tukan jiray madaxtooyada laakiin maanta amarka ilaahay wakti dambey noqotay oo wuxuu kamid noqday dadkii isbitaal masaajidka ku tukanayay gaar ahaan banaanka oo isbitaal ku yaalo oo hoteelka dhexdiisa daarad ba ku taala daaradaasa marka caw la dhiga cawdaasa marka dadka inta masaajidka buuxsamo inta kale ay ku tukataa kamid ahayn dadkii halkaa isaguna nagala mid ahaa dadkii ku tukanayay marka waxaan markii salaadii salaamu calaykum salaamu calaykum la yiri ee laga baxay oo dadkii istaagay unbaa isaguna dadka salaamayo unbaa mar keliya waxaan ku war helnay qarax weyn oo meel walba nasaaqo tiif iyo arbishaad lagu sameeyey marka amarka ilaahay dee nin walba saaxiibkiisa mu dhimanaya horta aniga nool waxaan jiray ilaa shanta laabo ayaan isu jirnay markaas mar kaliya maan aragnay dadkii oo kala daadaadsan kala yaacaya dhulkaan u dhacnay markaan dhulka u dhacayo maan arkay isagiina meeshu jiifo kabacdi waa soo qaadnay aqalka gudihiisa ayaan usoo dhaqaarnay markaa laakiin meesha dad badan la dhaawaca iyo dhimashaba hadda waa la sheegay markii igu dambaysa anigu waan soo waxaan usoo dhaqaaqay dhaawashiisaan usoo qaadnay isbitaalka dhinkeero haddaan joogno dhaawashiisuna wax weyn oo hadda la sheego maaha wax yar wuxuu ka qabaa labada cagaha sirida yaryar ka galeen oo khafiifa ankara kuwii baa laga saaraya hadda alxamdulilah waa fiican yahay waxaad iga warantaa dareenkiisa guud markaa ka waran isagu miir ahaan nin soo jeeda ma yahay hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka ha maya wax haba yaraatee la oran karo amba wuxuu ku jiraa kooma amba xaalad adag buu ku jiraa midna maaha caafimaadkiisa aad iyo aad saan u yahay waxaan kusoo gelinay dictor ku keenay isagoo lugahiisa socda ayaan ku keenay isagoo so- socda marka fridka yaryar iyo dhaawaca yaryar baa laga sameynaya wax weyn oo hadda amba arg- lagu argagaxo oo ula qabaa ma jirto waa fiicay boqol kiiba boqol ayaan ku leehay isbitaal digfer ayuu hadda ku jiraa marka hawsha ku socotaa ee dhaydhayida ah goormay u dhammaanaysaa ma dhowba inay dhamaato ayaan filaya haddii ilahay ka dhawenta kula hadlaayo xitaa ka bacdi inay dhamaata u badan tahay oo lugihiisa dib ugu socdo oo hawsha markaa dib dambaysa oo ugu- uu baxo marka hadda waxaan xaaladiisa ka dayriyo oo xitaa aan ilahay marka laga baqo wax ku tilmaamaa meesha ma gaadsiisna isla jawigiisu waa fiicay waanu degan yahay wax yar kabacdi haddii suuro gasho xitaa waa kula hadisiin karaa haddii ilahay ka dhigo waa tahay waxaad iga warantaa markaan dib ugu laabto goobta qaraxa uu ka dhacay een, qaraxa jug unbaad ku war hesheen een, inkastoo qarax markuu dhacaya aan la garan karin waxa uu yahay haddana laakiin jugta aad ku war hesheen ma maxaa ku cabiri kartaa ma miin ay ahayd ma gaari wax lasoo geliyey baa meesha yilay ma qof buu ahaa maxaa ku sifayn kartaa haddii aad xusuusan karto Een, runtii ee, waa iska taqaanaayo anigu qarax oo sharci tiyaatarkana hore ayaan ugu jiray waagii hore Een, ee, sidaas waada- waa- maalintaasna waxaan moodaya aniga hoobiye inuu soo dhacay camal haddi goor qaraxyada qaarkood waxay u dhaqmaan sida hoobiyaasha oo kale ayay qaarkood u- u qayliyaan ama u socdaan Een, midda kale ee, qaraxu marka waxaan ku tilmaami lahaa un- inuu baabuur u badnaa firdadiisa markaad eegto oo uu firday ee eegto gaariga oo weliba ra-iisul wasaaraha uu la socday iyo laba baabuur oo kale wayna horteeda yaaleen xitaa way gubteen oo way way marureen kuwo kaloo meesha yaaleen way gubteen marka waxaan qabaa inta badan qaraxu weliba xaggayda inaan usoo kicinayo xagga baabuurtiiyo u kacay ayaan qabaa markaas eegto waayo dadka mujtamaca ee daaradda aan ku tukanayna ilaa ugu yaraan dhowr boqol ayaa ay ahaayeen dadka oo daaradda caw- cawsha cawsha ee baalaan la fiqiyo ku tukanayay markii masaajkeenu buuxsamay waxaa kaloo iyaguna ee, dhaawac- dhaawacyo aan tilmaami karin laakiin ee ku jiray oo hadda isbitaalka bigfair iyo la keenay oo ayagu aan laakiin aan jirin xanuun xanuun qabin oo laakiin fa- saqafkii waxaa kusoo dhacay ee, masaajidka ee, cali jaamac jangeli wasiirka ee, kamid ahaa ee, gaadiidka cirka yaruka xildhibaano kaloo xildhibaano ah marka wax weyn oo hadda ay qabaan hadda in la suurdu ay jiraan malaha waa fiican yahay xaaladiisu wuu sheekeynaya halkan uu iska fadhiya wax yar kabacdi marka laakiin waa xaaladda aan maanta ka werwero meesha oo hadda aan tilmaamo marka la dhigo Een, markii qaraxa uu dhacay kadib een, waa markii salaada laga baxay ahayd kolley isku dhexyaac badan wuu jirayaa laakiin haddana indhahaagu dad dhintay ama dhaawaca oo goobta yaalla markiiba indhahaagu ma qabteen marka laga soo tago ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale hadda aad ii sheegtay dad oo way jireen oo dhaawac badan oo meesha yaalyaalay waa arkaayay oo kici kari waayey sidiibu markuu haddii hore dhacana dadku ma kici karaan oo waad aragtaa oo sii warhaysaa marka wax sidaas oo hadda aan tilmaami karo hebel iyo hebel baa dhisaan oran karaa waa igu dembi hadda laakiin way jiraan dad la hadal hayaa qaar xildhibaanada xitaa ka tirsan baa la- la leeyahay way jiraan laakiin hadda wax hadda saas emergency-a oo hadda meesha la keenay amba dhintay ama xaaladooda serious tahay isbitaalka aad joogo ma jiraan Een, jangeli ma kuu dhow yahay oo ma la hadli karaa jangeli wax yar buu la jiraa waa fiican yahay alxamdulilah wax dhiba ma qabo haddii ilaahay ka dhigu wanaagsan yahay sideeda la haba
ha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam yaa ila hadlaya ha caasha waa cali jengeli waa nabad qabnaa waxba nama gaarin alxamdulilah meeshaad ku sugnayd Eh, een, meeshaad ku sugnayd cali jaamac ilaamkaa la geliyey inaan dhaawac may laakiin ilaahay waxba naguma gaadhsiin waa fiicnahay dhaawacaaga dhaawacaaga dadka ku maqlaya ee maqalka dhaawacaaga uu gaaray een, jangeli maxaad ugu sifayn kartaa intee buu leegahay dhaawacaaga ma gaadhin aniga waan ladnahay alxamdulilah aad baan Maxaa- nama gaadhin nama maan maxaa kaa soo gaaray qaraxii maanta ka Hello.
dhacay maxaa kaa soo gaaray qaraxii maanta ka dhacay masaajidka hotel center ku dhowaa waxaan ku jirnaa masjidka dhexdiisa marka gurabaan ku jirnaa waxaa nagu soo dhacay gidaadkii iyo waxbaa nagu soo dilay laakiin waxba ma waxba nama gaadhin alxamdulilah
kaasina waxa uu ahaa cali jaamac jangeli wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyadoo uu ka horeeyey xildhibaan yaasiin bucul oo u waramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kalena waxaa dadka goobjooga ka ahaa weerarka ka dhacay magaalada muqdisho ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga salaad cali jeelle falastiin axmed imaan oo stuudiya la fadhiida ayaa kula xiriirtay khadka taleefonka ee muqdisho waxaana ugu horreyntii weydiisay bal siday wax u dhaceen bismillaahi raxmaani raxiim qaraxu markii aan salaada jumcay ahayd maanta saad ka warqabtaba salaatul jumca lagu dukanayay hoteelka naas central hotel marka masaajidka markii oo imaamkii oo na dushiyey oo khudbadii noo dhamaatay eed uu imaamkii salaadina dushiyey ee assalaamu calaykum uu yidhi oo laga baxay markaan soo joogsanay oo iridda laga baxayo qaraxu iridda ka dhaca
haye oo ka dhacana masaajidkii dhamay waxa wax allaale fooqiisi sare iyo dhismihiisii oo dhan waa soo dumeen dadkuna dad banaanka ku dukaayo masaajidku qaadi waayey iyo dad gudaha ku jiray ahaayeen marka runtii waxaa nagu kor dhacay marka aniga dadkan kamid ahay dadkii oo oo oo iga horreeyey oo dhan waa igu soo dhaceen kadibna wax allaala wixii saqafka sare saaraayo oo dhismahay ama lama yeeri yahay oo dhan aa korka naga fuulay kadibna adiga waa iska rognay intayni badbaaday runtii anigu dadkaasaan marka kamid ahay meesha oo wuxuu ka kor dhaceen waa iska gedinay kadibna markaan soo baxay dad badan oo adiga meydahaan aan ma soo kor maray isla markiina haddana qarax kalaa dhacay kadibna mataqaanaa receptionkaan tegey fureygaan ka qaata marka qolkaygaan tegey runtii ma garanayo inta ku dhimata laakiin khasaaro lixaad lahaa jirta geber marka oo waa isqarxisay la leeyahay oo madaxeedii intaa soo tuurmay oo naase hablood tu mataqaanaa oo madaxeedii kusoo dhaca hadda hortayday taalaa naase hablood tu aan hadda kaala hadlaa gabadhaasaa markaa aa isqarxisaa la yidhi gaari iyo qof naftii huraa labada qarax baa gaarina mid a ahay midna wuxuu ahaa qof naftii huraa marka adiga gabadhaasaa marka aan hadda madaxeedu hor yaalaa haddee aada iyo aad hadde argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba mar igu soo dhawaayahe maanta waa mee meelaan meelaan garaaye meel oo ii dhawey ay keeneen laakiin ilaahay aana badbaadiyey dadka wax ku noqday qofaa taqaano hoteelka waxaa la sheegay in wasiiro iyo xildhibaano badan ay deganaayeen dadka wax ku noqday wax aa taqaano ma ku jireen runtii adiga wasiiro iyo xildhibaano waxaan iskula dukanoon xuseystaa cabdulqaadir cali cumar cabdulqaadir cali cumar wasiirka mataqaana jingili wasiir jingili adiga hadde safka horaan aniga ku jiray marka dadku iima tira koobnayn laakiin dadka dad badan oo muhima oo xildhibaana iyo wasiire isugu jira intaba masaajidka waa ku dukaayeenoo waxaa kaloon hubaa xildhibaan cumar furdug isaguna dadka banaanka ku dukaayo ahay marka runtii aniga markii oo xabaduhu marka ay dhammaa waayeen aan iska soo baxaan asahab lootuu imid oo boliiskuna uu yimiday gobolka banaadir generaal mukhtaar iyo ciidankiisu ay yimaadeen marka runtii dadkii ugu muhiimsanaay dad aada u muhiim ahaa ka buuxay laakiin kuma laabanoo meeqaa dhimata iyo waxyaabahaas aniga marka waxyaabihii oo igu dhacdhacayo ahay saqafyadii iyo wixii igu dhacayo adiga xagxagta waxyaabahaasaan marka aan iska liin iyo waxyaabahaas u isticmaalayay marka aada iyo aaday meesha khasaare lixaad le uga dhacda laakiin arrimaha hadda wixii ka dambeeyaa la ogaa karaa laakiin qaraxu labadaas qaraxay ahaayeen dadki dad ugu muhiimsanayna meesha waa ku jira
kaasi waxa uu ahaa salaad axmed jelle oo khadka telefonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan halkaaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o falastiin maxaa noo xiga waa salaad cali jeelle caasho xildhibaan hore iyo wasiir ku-xigeen kasoo noqday dowladihii dalka soo maray wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jirta waryaheena zaynab abuukar oo iyadu goobta qaraxu uu ka dhacayna tagtay zaynab bal nooga waran wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa kasoo baxaya iyo khasaaraha uu geysta
waad mahadsan tahay falastiin warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxyada maanta ka dhacay hotel central ee magaalada muqdisho oo meel muhiim ah ku yaala marka loo fiiriya hoteelada kale ee magaalada muqdisho waxaa sii kordhay tirada dhimashada iyo daawaca dadkii maanta wax ku noqday hoteelka iyadoo ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano kala duwan dadka dhintay ilaa iyo iminka waxaa kamid ah oo la xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka siyaasada iyo amniga maxamed aadan guuleed caanageel sidoo kale waxaa ku jira laba xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan waxaana la ii sheegay xildhibaanadaasi ay kala yihiin maxamed aale xaaji xaaji kafee lagu magacaabo iyo cumar cali nuur cumar furgub dadka dhintay waxaa ku jira sida la sheegayo siyaasiga cabdishakuur miro aadan inkastoo aana weli kaa xaqiijin dadka dhintay waxaa ku jira ilaa iyo iminka oo meelo kala duwan oo aan la hadlay iyo xafiiska ra-iisul wasaaruhba ayay xaqiijiyeen ku-xigeenka xogriyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha nin lagu magacaabo maxamed cilmi waxaa dadka dhintay kamid ah la taliyaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo isna la sheegay magaciisa inuu yahay cabdifitaax khaliif baadiyow dad kala duwanaa meesha ku dhintay oo siyaasiyiin ciidamo sidoo kale dad magac qeybaha bulshada kule iyo kuwa ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adaha dowladda booliskuna waxay sheegeen ilaa iminka inay wadaan tira koob arrinkaas la xiriira dadka dhaawaca aad bay u fara badan yihiin waxaa la sheegay dadka dhaawaca inuu kamid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo salaada tukunaya iyo masjidka waxaa sidoo kale dhaawac fudud uu gaaray wasiirka dekedaha nuur xirsi waxaa sidoo kale v o eda la hadlay wasiirka gadiidka cirka iyo dhulka cali jaamac cinjani oo ii sheegay in isagu uu dad qabo oo xaaladiisa ay wanaagsan tahay
zaynab hay-adaha ammaanku ma sheegeen qaraxaasi cidda geysatay iyo sida uu u dhacay marka laga soo tago khasaaraha uu geystay
ilaa iyo iminka ma jira wax war ah oo ay soo saareen hay-adaha ammaanka dowladda oo amniga si weyn ayaa loo xoojiyay magaalada muqdisho waxaa burbur xoogan oo ka muuqda goobta qaraxa uu ka dhacay hoteelka waxaa sidoo kale la arkayo gubasho gaadiid fara badan oo goob ka yimid sida la sheegay qaraxa waxaa geystay gaariwanxaha qaraxa laga buuxiyey oo yiilay afaafka hore masjidka ay ku tukanayeen mas-uuliyiinta kala duwan dowladda xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyadoo sida la sheegay mar kalena qarax labaad uu dhacay taasoo laamiha amniga ilaa iyo iminka aanay wax faahfaahina ka bixin balse wararka qaar ay sheegayaan inuu geysto qof ismiidaamiyey wax yaroon kadib markii qaraxa hore uu dhacay ciidamaduna warma ayaan soo saarin balse waxa ay jireen in gudaha loo galo hoteelka oo ammaanka hoteelka waa xoogan yahay dad gudaha u geli karoo guddi kalena ma jira balse waxay xaqiijiyeen inay jiraan baaritaan ay ku howleyihiin tira toob rasmi ah oo arrinta la xiriirsana inay soo saari doonaan oo wixii dhacay qaraxyada siday ahaayeen iyo tilada guud ahaan dadka ku dhintay mas-uuliyiin kala duwan oo soo dhow la xiriira oo xubnaha baarlamaanka ay ku jiraana waxay u xaqiijiyeen xildhibaanada qaarkood ee qaraxa ku dhintay haddaba la aasayo islamarkaana laf ahaantooda ay aada ugu xun yihiin dhibaatadii maanta hoteelka ka dhacday oo dadka mas-uuliyiinta dowladda iyo qeybaha bulshadaba ay waxyeeloobeen marka hoteelka dabcan sida hadda warbixinada aanu ku helayno wasiiro badan iyo xildhibaano badanaa joogay mashiraa ka jira hoteelka mise mas-uuliyiintaasoo dhan waxay ahayn kuwa hoteelka degan maxay ahayd sababta ay meesha u wada joogeen intaasoo wasiiraha intaasoo xildhibaanaha iyo mas-uuliyiin kaleba
wararka waxay xaqiijinayaan in mas-uuliyiinta qaarkooda ay hoteelka deganaayeen sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirada qaar iyo siyaasiyiinta goobta ku dhintay maanta waxay ahayd maalin jimcaha sidoo kalena dhammaan dadku waxay ahaayeen kuwa goobta isugu yimid maadaama goob madaxda dawladdu ay degan yihiin ay tahay oo shiro laga yaabo iyo dana gaar in dadku goobta ay ka yeeshaan balse waxaa dadku kulmiyey badankood waxay ahayd masjid goobta ku yiilay ay dadka salaada ku wada tukanayeen oo siyaasiyiin xildhibaano baarlamaanka ka tirsan wasiiro ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo qeybaha bulshadaba ay masjidka ku sugnaayeen xilliga goobta ay wax dhacayeen ay ahayd goob salaadii lagu jiray oo xilli dambe ay tahay maadaama jimco ay tahayna meel saxmad badan oo mashquul badan ay ahayd marka loo fiirina hoteelka wuxuu ku yaalaa meel muhiim ah wuxuu dhabarka dambe kaga degan yahay hoteel lagu magacaabo naasaha bilwadlada oo safaaradii hore shiinaha ku yaala sidaa daraadeedna waa meel central ah oo u dhow magaalada marka loo fiirina aan wax badan u jirin madaxtooyada soomaaliya iyo tiyaatarkana uu aad ugu dhow yahay oo goob muhiim ah oo dadka badankoodna ay ku kulmaan meesha inay tahay sidaasna ay ahayd meel mashquul badan oo dadku badankood oo siyaasadda faranqeeya iyo madaxda dowladdunaba ay ku kulmeen aadaa u mahadsan tahay taasi waxay ahayd waryaheena zaynab abuukar oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jirtay weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa wararka ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho afhayeenka laamaha amniga qaasim axmed roble ayaa isna xuseen bare aadan oo laanta afka soomaaliga v o a ka tirsan ayaa uga waramay khasaaraha ka dhacay goobta ee uu ogyahay
maanta abaarihii salaada jimcaha iyadoo salaada jimcaha lagu jiro ayaa gaari qaraxa ayaa hoteelka la soo geliyey ka hor intii aan la tukan gaarigaas ayaa qarxay qaabka gaarigaasi uu ku qarxay iyo sida uu maaragta halkaa ku imaan karo baaristiisii way socotaa taliyayaashii iyo madaxdii oo dhan baa fadhida qoladii securityga hoteelka ahayd oo markaas gacanta ku haysay iyo ayaa su-aal la weydiinayaa qaraxaasu sidaasuu ahaa khasaaraha meeshaas ka dhashay inta la og yahay laba xildhibaan baa ku dhimatay kadreytka waxba kuma aysan dhiman isbitaaladii baan ku wareegeynaa dhaawacu inta uu yahay iyo sida uu kala yahay iyo ayaan maaragtaa hadda ku ku hawl jirnaa wixii arrintaas kusoo siyaadana anytime kale oo aad isoo wacdaan baan markaa warkaynu siinaya waata tirada guud ee dhimashada ma lahaya tirada dhimashada weli ma xaqiijin karayno staafkii dadkii shacabka ahaa xildhibaanadii dawladda oo xagga wasiirada iyo markaan dawladda leeyahay aan uga jiro wixii dhaawaca iyo wixii dhimashaha kolley dawladda waxba kaba dhiban xildhibaanadana inta aan ognahay waxa weeye laba xildhibaan inta waxyeeladaas oo dhami in ama dhibasho ha ahaato ama dhaawac ha ahaato ama shacab ha ahaato ama dawlad ha ahaato ama xildhibaana ha ahaatee hadeertaana telefoonkeedii iyo arrinteedi ku jirnaa waana idiin doonaa markii ay noo dhamaato wax tallaabaood qaadeen ma jirtaa ilaa imika dhinaca ammaanka siyaabo badan baa baarihi loogu jiraa hawshaasaan ku jirnaa xaaladda amniguna aad bay u wanaagsan tahay cadowgu sidii uu ugu talagalay in waxyeeladaas iyo dhibaatadaas meeshaas ay ay ka dhacdana ma uusan u dhicin ilaahay baa noo fududeeyey intaa in ka badan cadowgu rabay mar walbana cadowgu isku dayahaas oo kale waa uu sameeyaa ummadda soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa xaaladdu hadda aad bay u degan tahay amnigu aad buu sugan yahay amnigu wuu wanaagsan yahay waana waa hawshaas intii wixii baarisa intaas dheeriyana waa idin socodsiin doonaa haddii ilahay idin
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka laamaha amniga qaasim axmed roble oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramayey xuseen baraadan oo washington jooga
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba magaalada tan washington waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayey ka hortagga xagjirnimada kaas oo ka socday aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi waxaa ka qaybgalayay bulshada muslimiinta maraykanka ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay iyo sidoo kale lixdan waddan oo kulankaasi lagu casumay madaxweynaha maraykanka oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in maraykanku uusan dagaal kula jirin islaamka balse uu dagaal kula jiro argagixiso si khaldan u adeegsanaya islaamka haddaba dareenka ay bulshada soomaalida ahi ka qabto kulankaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgalaya kamaaludiin axmed xasan oo ku magac dheer kamaal dacas oo madax u ah urur u dooda xuquuqul insaanka oo ku yaala gobolka minnesota iyo cabdirasaaq biixi oo agaasimo u ah urur u dooda arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha oo labaduba ku sugan gobolka minnesota iyo sheekh cabdisalaan shariif aadan oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo ay la fadhiya stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington marka hore waa idinku soo dhoweynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka xigta bal sidaad u aragtaan shirka saddexda maalmood ka socday magaalada washington ee shalayna lasoo gebagabeeyey sheekh cabdisalaan shariif dadkii lagu marti qaaday kulankaasi ayaad ka mid tahay bal ka hore aragtidaada guud aad baad u mahadsantaha walaal caasha bismillahi raxmaan raxiim kulanku qole idaacadaha qaybo badan waan ka maqlaynay wuxuu bilowday talaadadiibuu isagoo hordhaca bilowday talaadadiina waxaa lagu bilaabay madaxweyne ku-xigeenka joe biden inuu ufuudi yimid shirka uu la kulmay oo intooda badan ay ka socdeen saddex magaalo oo ah kale minneapolis los angeles iyo boston iyo dad kale oo khubaro ah oo arrimahan ka dhex shaqeeya marka fariinta ugu weyn uu madaxweyne ku-xigeen gudbinaya waxay ahayd in dalka maraykanka uu yahay dal asal ahaan dadkii ay wada qaxooti ahaan ku yimaadeen badankoodu marka laga reebo dadkii waddanka u dhashay oo native americanka ah taana marka waddanka uu ku dhismay dantuna ay ugu jirto marka cid kasta oo timaada inay waddankii meel ku leedahay oo fariinta uu gudbinaya ay tahay wuxuu soo qaatay maahmaa af sawaaxilia oo dadkan masaayiga ah oo dhahaysa we see you yani waan ku aragnaa ama waan is aragnaa oo kale marka bimacnaa muslimiintii waddankiibaad qayb ka tihiin waan idiin jeednaa idinkuna waad noo jeedaan marka ha la isfahmo ha la wada shaqeeyo dhibaatooyinka waaweyn oo xagjirnimadan ahna ma aha islaamka diin ahaan ma aha eedu laakiin dad baa ku kacaya markaa dadkaana in si wada jira looga soo horjeedsado sidaas ayay talaadadii u badnayd gufuudiina iyaguna hadlayay oo qole walba ra'yigood ay jeedinaysay arbacadii oo ahayd maalintii weyneeda loo kulmay oo summit yacni aqalka cad lagu qabtay ama shirweyne aqalka cad lagu qabtay isagana madaxa kala duwan ayaa ka hadlay oo anaga dhinaca kule minnesotan xoogga saarayaa shan iyo toban qof baanu ahayn oo isugu jira kuwa dowladda gobolka ka socda iyo ilaa toddoba qof oo soomaali ahoo dhinacyo kala duwan oo bulshada matalayay marka fariinteennu waxay ahayd sida yacni bulsho ahaan aan rabno inaan qayb uga noqono qaybna uga nahay horteenna waxaa hadlay labadii senatar ee gobolka matalayay oo runtii aada u ammaanay soomaalida kaalinteeda iyo horumarka ay gobolka ka gaadhay iyo wanaagay kusoo kordhisay kadibna congressman keith ellison ayaa ka hadlo isaguna xawaaladaha iyo yacraadka ay ku yeelan karto arrimahan hadda lagu hortegayo haddii aan si dhaqsaa xal loo helin inay iyaduna tahay yani khalad ay dowladda maraykanku galayso haddayna arrintaas ayna wax ka qabanin marka guud ahaan waxaad arkaysaa inaynu meesha joognay codkeenu muuqday layna leeyahay bulshadii waad joogtaan idinka iyo dadkii dowladdii wada shaqeeya oo wax wada qabsada oo codkiina iyo meesha wax lagu taladu ka baxayso jooga marka saasaan u arkayo ufuudda kalena saas u arkeen iyaguna waa tahay sheekh cabdisalaan aad baad u mahadsan tahay kamaal dhinacaaga bal sida aad u aragtid kulankan inkastoo aad ka maqan tahay haddana kolley war kuguma seegana waxa meesha ka dhacayay bal sidaad u aragtid kulanka magaalada washington ee saddexda maalmood ee ka hortaga xagjirnimada caalamka lagaga hadlayay shirka ninkii furay ee wufuudda kusoo dhaweeyey wuxuu ah nin la yidhahda ned price ka socday hay-adda la dagaalanka argagixisada dalka maraykanka taasoo muujinayso shirkan inuu yahay shir aan development iyo muxuu ahaa waxbarasho iyo gargaar aan kusaabsanen shir dagaal dowlada shanay inuu yahay u ekeysiinayso taasaa wuxuu dhaliilaya oo waxaan jeclaan lahaa dagaal waa laga daalay in taas maaragta hadda waxaa la yidhi dameer ceel ku dhacday koy koy baa lagu dayaa in nabad wax lagu raadiyo yaan ka jeclaa dhaliisha yarta aan shirka ka qabaa oo maxay ahayd xagga dagaalka iyo nabad nabadgelyada heer- heeraha amniga ay door weyn ku leeyihiin laakiin sidoo kale waan soo dhaweynaya waa tahay kamal aad baad umahadsan tahay isla su-aashaasi iyo kulanka saddexda maalin ka socda magaalada washington waxaan siinaya cabdirasaaq bixi aragtidaada horta xaasha waa mahadsan tahay waxaana aada u salaamayaa sh- eh, cabdisalaan shariif iyo ninkayada walaalkay kamaal dacas oo ah saaxiibadan eh, iyo- iyo dadkii madaxda gobolka ahna Eh, anigu shirkaasi waxaan u arkay shir aada iyo aada u wanaagsan islaamkana ceebta laga dhowray waxyaalihii dhibaatadan lagu hayay ee keenayay wiilashayaga iyo gabdhaha yaga in la ugaarsado oo loo ugaarsado iyadoo la isticmaalayo magaca yaga soomaali eh, iyo islaamba in waxyaalihii keenayay ee dhalinayay oo aanu ka dacwoonaynay oo aanu ka cabanaynay oo ay kamid tahay discriminationka eh, waxbarashada oo aan ku liidano oo maaragtay brograamyada ummada kale gobolkan degan ay leedahay oo ilmahooda lagu xanaaneeyo ama wax lagu baro sida after school programs shaqo la-aanta ummadda haysata in barnaamijyadaas oo laga qaaday afkaarta communityga gobolkan in white houseka ay gaartay qayladii aan todobada sano wadnay taasna aan rajaynayo inay tahay wax aada u weyn oo wax ka bedeli doona eh, jawiga dhaqaale ama maaragtay mujtamac ahaan ummadda soomaaliga ah oo maraykanka degan gobolkan iyo bostonba aad baad umahadsan tihiin Eh, haddaan markaa usoo laabto en, eh, barnaamijka guud en, kulankan saddex maalin buu socday dadka soomaalida ee ka qayb galay en, waxaa nagala jooga eh, sheekh cabdisalaan shariifa nagala jooga sheekh cabdisalaan kulanka en, goobjoog baad ka ahayd wixii dhacayana waad la socotay bal markaad u fiiriso qaabkuu u wajahaya markaa in dadkan soomaalida ah gaar ahaan wax lala qabto runtii eh, saan horeba u sheegnay dadku dadka yimid weliba qaybta soomaalida haddaan fiirino qaybo kala duwan bay matalayeen bulshada oo qayb waxay ahayn culimadii bay dhinacaas iyo masaajiday ka socdeen qaybana dad la doortay oo ina matala oo cabdi warsame oo minneapolis eh, magaalada minneapolis eh, guddigeeda ku jira iyo dhalinyaro eh, iyo iyo dumarba way isugu jirtay marka qolo waliba dhinac bay arrinta ka abbaaraysay marka qolo dhinaca yani diin ahaan iyo muhiimadda ay leedahay oo waxaa iyana sharaf runtii inoo ahayd oo bifadlillahi tacaala in wafdiga minnesota markuu hadlayay qur-aan oo af yani af carabi lagu akrinay aan ku furray kadibna eh, aayadihii micnahooda ingiriis aan ku akrinay Eh, kadibna masaajidda iyo kaalintooda iyo eh, mas-uuliyadda kaga aadan ixtiraamka ay bulshada muslimiintu u qabto iyo inay yihiin eh, goobta yani dadka ay ku diirsadaan oo hagta oo hanuunisa ay tahay oo runtii yani in ixtiraamkeeda mudan marka taa naftarkeeda ayaa inoo ahayd yani eh, inaynu fursad u helno marka ujeedada ugu weyn eh, waxay ahayd magaalooyinka kale oo nala midkaana in isku dareen yani cid kasta saynu inagu aynu eh, arrintan dhibkayna ugu haysa iyagana ugu haysa marka waxaa ka soo baxday yadadiilo ah in fursad ay jirto fursadda la tijaabiyo wixii dhaleecooyin daldaloolana laga sii wada hadlo oo ani naftarkaygu marka hadda aan shirka imaanayo ka qayb qaadanayo micnuhu in taladii la wada go-aamiyey ma aha ee shirka wakti baa ku socday marka waktigii waa lagu qasbanya in laga qayb qaato laakiin shaqada dhabta ah markii la laabto ayay noqonaysaa qodobadan faraha badan ee la sheegay maxaa wanaagsan maxaa khaldan maxaa la sixi karaa maxaa yani dowladdii ee lagu lagula xisaabtami karaa marka qolada dowladda xataa intaa waan la hadlaynay yani wuxuu waxaa fiican inay dadka ka soo go-aan idinku intaad noo fikirtaan aad waxna soo hordhigtaan aan sideeda ku qaadanno ma shaqaynayso mana yeelayno marka annagii baa isku laabanayna annagii baa ka doodayna annagaa marka idinla imaanaynaa ee, wixii yani markaas aan u aragno markaan ka wada doodi karaa marka shaqada dhabti way hadhay weli marka yaan la hordhicin yaana la moodin wixayna talada waa tahay sheekh cabdisalaam laakiin arrinta sida gaarka ah diiradda loo saarayay waxay ahayd in ay wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqeyso oo si gaarana een hadda ay diiradda u saaran tahay gobolka adinka aad kasoo jeedaan saddexdiinaba ee minnesota california iyo boston in saddexdaas la tijaabiyo oo hay-adaha amniga iyo ay wada shaqeeyaan een dadkii shacabka ahaa marka wada shaqayntaasi bal markaad u fiirsataan waxaan siinayaa een kamaal wada shaqaynta dhex mari karta oo lagaga hortegi karo xagjirnimada ee dhex maraysa een hay-adihii amniga iyo dadkii shacabka ahaa ee caadiga ahaa ee bulshada ka tirsanaa wada shaqayntoodu maxay noqon kartaa hay-adaha amniga in lala shaqeeyo ma xuma laakiin hay-adaha amniga wadankan soomaalidii la shaqaysay in muddo ah hagardaamooyin fara badan bay u geysteen intay dhaheen hadda ka hor eh, barnaamijyo noocan oo kale ummadda usoo bandhigeen ayay maxay ahayd basaasnimo iyo inay dhalinyaradii soomaaliyeed liis madow ay geliyaan ay oona ugu dhex qariyeen kalsoonidii heeraha amniga aan ku qabnay haddaan nahay bulshada soomaaliyeed dhaawac baa gaaray haddana way adag tahay si mar labaad kalsoonida ay kusoo ceshtaan oo lagula shaqeeyo marka anu waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkan iyo hay-adaha amniga la kala saaro dhalinyaradena waa ubaahan tahay daryeel iyo wax loo qabto waa ubaahan yihiin laakiin dee hay-adaha amniga uma baahna hay-adaha kale ee dawladda ayay u baahanta yihiin baan aaminsanahay programka wejiyo badan buu soo maray sanadkii laba kun iyo afartii buu bilowday magaalada sembol ee gobolka buu ka ka bilowday ilaa haddana wuu soo socday wejiyo kala duduwan oo aan ummadda loo soo bandhigay sida hadda kan loo soo bandhigay oo kale ayuu kusoo socday wejiyadii hore uu soo marayna dhibaatooyin badan bay noo geysatay oo ilaa shan boqol lix boqol oo soomaali ah ayaa liiska lagu geliyey maaragta xuquuqdooda sharciga lagu xadgudbay oo loo xajabay haddana waxaan ka baqaynaa in lasii weyneeyo barnaamijkii oo dhaqaalo dheeraada inta la geliyo qaybo ka mid ah maxay ahayday lagu fangareeyo dhibaato lagu sii ballaariyaan ka baqayaa barnaamijka qaybtiisa wanaagsan ee ah in dadka la caawiyo iyo qayb u ahaa nabad sugidda in la kala saaro aan aniga jeclaanahay kulana talinaya dadkan ka qayb qaadanaya shariika sida shariika oo kalena ee barnaamijka dawladda ku dhiirigeliyaan ayaan ka codsan lahaa waa tahay kamaal aad baad umahadsan tahay sheekh cabdislaan waan kuusoo noqon doonaa laakiin bal fursadda aan siiyo cabdirasaaq biixi cabdirasaaq biixi mar haddii la yiri waxaa wada shaqaynaya hay-adihii ammaanka oo f b i da ay soo gelayso oo booliskii uu ku jiro iyo shacabkii ha wada shaqeeyaan mar haddii la yiri oo ha ka hortagaan waxyaabaha keenaya in dhallinyarada ay argagixiso ku biirto iyaga oo dal nabadeed jooga ay colaad aadaan si looga hortago ha wada shaqeeyaan haddii la yiri sidee kula muuqataa wallaahi waxaan horta anigu aan ku bilaabi lahaa sida kamaal walaalkii kamaal iyo iyo ninka la yihahdaa sheekh cabdisalaan sheekheena sida ay qabaan oo soomaali o dhan ay qabto in la dhowro xaquuqda xaquuqda madaniga ah iyo midda sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ama dadka muslimka aan lagu xadgudbin aada ayaan kulli u wada qabnaa hase ahaatee haddii meeshii ay jirto wax crime ah oo ummadii soomaaliyeed ay ka dacwoonayso oo ay garab la raadinayso crimena sidiisa ama dembina waxaa horta sidiisa shacab wax kama qabtee waxaa wax ka qabtaa hay-adaha ammaanka waxayna keenaysaa sidii waagii dhalinyarada soomaalidu ay saxabadeen jirta oo kale sidii waagii aan u shirnay oon dawladda u yeeranay oo aan niri boliiska hay-adaha ammaanka wiilashaan isdilaya oo aan maaragta qofna loo soo qabanayn in wax laga qabto marka waxaan qabaa wixii dembi ah dambi baaray ubaahan tahay waxay ubaahan tahay communitiga culummada iyo kulligeen inaniyo boliiska iyo ammaanka aan wada shaqayno si wixiidnaba ka qabto laakiin sida kamaal sheegay waa inaan iska ilaalinaa inaan wax kale la hoosgelin anigu wax brograma aan la socdo oo lasoo bandhigay oo aan goobjoog u ahaa sida walaalahay meesha ka hadlaya waa brogramkan waxaana kulliina loo cadeeyey inuusan wax haba yaraatee uusan shida ah u keenin communitiga uuna ku saabsan yahay maaha ciidamada ammaanka iyo shacabka se uwada shaqayn lahayeen wuxuu ku saabsan yahay waxyaalihii aan ka cadanay oo ah waxaa nala intaa nala weydiin jiray maxaa keenaya wiilal maraykan ah oo america ku dhashay ama jooga oo communitigiina ah inay inta halkaan kaga kaxeeyo inay syria ama soomaaliya shacab ku laayaan ama isku qarxiyaan marka waxaanu sheegnay baaritaan iyo wada shaqayn dhowr sanaa kadib oo communitigu wada shaqeeyay culummadu waxaanu soo saarnay in ay meeshii jirto soomaalidii in si gaar ah loo faquuqay xagga waxbarashada xagga shaqooyinka xagga maaragtay fursadaha tii baanu soo bandhignay balaan aanu ka shaqeynaba nimankii washington aaday oo dhan dawladdii iyo soomaali soomaalida inta ahaydba oo shirku ku jiro baanu u dhiibnay barnaamijkii baa meesha la geeyay laakiin waa habboon tahay sida aan qabo in isha lagu hayo oo wixii ay noqdaan wax cad oo sida naba ku sheegay inaan waxba ku hoos jirin anigu ma qabo inay wax ku hoos jiraan anigu waxaan qabaa fursad maanta inta soomaalid usoo waa tahay biixi biixi biixi waad mahadsan tahay barnaamijka qaybo kalea noo dhiman waxaan siinayaa sheekh cabdisalaan shariif sheekh cabdisalaan kulanka waad ka qayb gashay ma laga hadlay dhab ahaan qaabka een hawshani loo wajahayo oo ay ku yaraan karto xagjirnimada lagu tuhmayo in gobolka minnesota dad jooga ay ku lug leeyihiin ma laga hadla qaabka loo wajahayo arrintani qaybka loo wajahayo toosa lagama hadlin oo waxda tallaabooyin hebel tallaabooyinkaasa la qaadaya mayna ahayn laakiin guud ahaan tallaabooyin baa kulley taa ka horeeya tallaabada ugu muhiimsan horta waa kalsooni abuurid sababtoo a dadkii hadday ka shakisan yihiin dowladdii hay-adahaba iska ka tagay dadka qaarkood dowladda dhanba yacni shaki ka qabaan oo dowladoo dhan bay ka cabsadaan taa markaa wax laguma xallin karo marka dhinaca dowladda maraykanka ah shirkan markay dadka isugu yeedhayaan qayb ka mida oo madaxweyne obama uu ka hadlay isaguna markuu leeyahy islaamka dagaal kulama jiro dadka yani xagdirkaan kula jiraa markuu shalay dheh arrintaas oo kale marka iyaga naftarkooda waxay dareensay yihiin in shaki uu jiro oo kulley dee asbaabo badan ha keeneen marka kalsoonida way ku salaysan tahay marka haddee dowladdu rabta in wax lala qabto kalsoonidii si looga buuri lahaana iyadii ay dhaawacayso ee ho- wax ku hoos qarinayso iyaday u daran tahay iyadoo khasaaraha uu kusoo laaban doonaa sababtoo ah intii dadka iridda lagu garaaco horey laga soo galo oo la kulmiyo oo loo waramo markii hawshii la ogolaadana haddana in loo daba maro eh, waa khalad iyadana ku yani eh, eh, ku khasaari doontaa sababtoo hadda waxay leeyihiin muslimiinta lagama maarmo xalkii waa inaad qayb ka noqotaan annaguna waxaan leenahay xalkii qayb baan ka nahay masaajideenii ilaa hadda yani masaajid ama imaamyo yani si toos oo arrimahan yani inay ka doodaan oo ka hortagaan mooye eh, yani eh, eh, qaybka ma jiraan alxamdulilah yani walilah ilahi baa mahadle marka in taas lasii xoojiyo marka anaga xitaa tallaabooyin xoogna hadda qaadnay inaynu la kulanno xitaa yani booliiska inaan la kulanno xereelayaha guud inaan la kulanno naftarkeeda noo ah annaga tallaabo yani cusuba hadda aan qaadnay oo waagi hore waan ka cabsan jiray marka wada hadalku kuma bilaaban arrintan waxay ku bilaban kalsoonidaas iyo dhibaatooyinkana haysta kulamadana waxaan dhihi jiray eh, arrintan erboodyada dhibka naga haysta waa in laga xaliyo Eh, masaajidan iyo eh, muasasaadkan la furayo islaamka ohoo xaafadihii ay dariskale ay diidayaan iyagana waa in yani nala xaliyo Eh, arrintan dhallinyaradan isdilaysa isxabadayntan iyo oo dhimatay yani maxaa loo xallin waayey yani iyo- iyo iyo arrimahan guud arrimahaasay ku bilaabatay iyagoo socday tani meesha soo gashay marka wuxuu xeer ilaaliyuhu aada ugu celcelinayaa haba yaraatee wax laydiin hoosgelina ma jirto arrintan waa waxqaba dowladdii ka go-an marka hadday saatay anigu waxaan isleeyahay oo haddana loo wada jeedo oo hay-adihii xuquuqul insaanka iyo kuwii eh, xagga yani eh, xorriyadka shakhsiga ka doodayan ay ay noo yani sheegeen waa wax wanaagsan yani in la- arrintaa la ifiyo oo waa aad bay u fiicanta marka anigu waxaan u arkaa inay dowladduna hadda f- iska ilaalinayso innaguna hadda aan soo jeedno arrintii wacyigeenu kordhay waayo aragnimada ay korodhay dad badan oo kartilo waxaan kada fahamsan aan leenahay marka dad yani xilkas intaan isu keenno arrintaa markaan sii falanqayno jidkii aan rabnayna haloo aan u toosino aan aan qabadsiino marka meel baa inooga furan aynu faa'iido ku heli karro waa tahay arrintana ku sixi karro waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalaan waxaan siinayaa kamaal kamaal een, shaki weyn baa adiga kuu muuqda oo ah mar haddii arrintani ay hay-adaha amniga ku lug leeyihiin inaan guul laga gaari karin shakiga kuu muuqdaa muxuu yahay adiga waa shakiga ii muuqda wuxuu yahay shaki ku salaysan taariikhda iyo wejiyada uu soo maray barnaamijkan sanadkii laba kun iyo afartii markii barnaamijkan sambool laga bilaabay sidan oo kale waxaa loo yiri eh, waa laidin caawinaya laidinma jaajuusayo laakiin nasiib barra waxaa dhacday eh, booliskii shambool inay samaysteen iyaga hay-ad soomaaliyeed ay ku gabadaan hay-ad kaloo muslimiinta eh, waddanka leelayn laydhaha maasna ay qandaraas siiyeen oo ilaa laba boqol iyo lixdan dhalinyaro soomaaliyeed ah la yidhi iskool waxaa laidin siini eh, ciyaaryo ciyaaro sports baa laidin bari kii diido inuu ka qayb qaato barnaamijkaasna lagu baray liis f b i da loo gudbiyey iyadoo aan loo sheegin oo sidan oo kale naloo leeyahay laidin jaajuusi maayo xuquuqdiina laguma xadgudbayin Eh, gaangister iyo waxaasaa laidinka celinaya tanna nalagu hoosmaday kow iyo toban sano barnaamijkan socday waa la ballaariyey hadda gobollo kalaa lagu ballaariyey Eh, awal lix gobol buu ka shaqayn jiray oo minneapolis ka mid tahay cincinnati seattle san diego washington denver buu ka shaqayn jiray hadda saddex baa lagu soo koobay marka shakigayga wuxuu ahaa beeray dhaqankii ay nagula dhaqmeen hay-adaha amniga soomaalida kula dhaqmeen muddadii uu barnaamijka soo socday wax shakiga hadda bixiyana ma ayna soo bandhigin marka taariikhda eh, barnaamijkan uu ka eh, la- maraykanka uu kuleeyahay iyo wadamadii kale laga hirgeleysay ingiriiska oo kale muslimiinta dhibaatada u geystay qofkii ka warqabo ma aamini karo barnaamijkan dowladdu haddii ay daacad ka tahay oo aynan wax ugu dhex qarsooneen laamo badan bay leedahay maxaa laamaha amniga loogu dhiibay barnaamijkan barnaamijka maxay u maamulayaan kuwii dhalinyarada soomaaliyeed ashtakeynayay ee maxkamadda saarayay ee xirayay kuwii la dagaalamaya argagixisada maxaa hay-adaha loogu dhiibay barnaamijka labada hay-adood baa maamulaan ee wasaaradda garsoorka iyo hay-adda la dagaalanka argagixisada maa loo dhiiba wasaaradaha kale wasaaradda caafimaadka aawe tii waxbarashada aawe tii daryeelka bulshada aawe kuwaa maana loo dhiibo maxaana loogu diraya askarta iyo ciidanka iyo qareenada dowladda ee ilmaheena xirxiro haddaan dowladda laamaheeda kale ee aan ku kalsoonahay maa barnaamijka loo dhiibo lacagtana loogu soo dhiibo waa tahay aad baad umahadsan tahay kamaal mar kalean fursadda ku siin doonaa ee, cabdirasaaq biixi anigu waxaan ka mid ahay eh, ama ahay ninkii ugu horreeyay horta waxaan ka qayliya waxaana keenay eh, wiil walaashay dhashay oo toddoba iyo toban jir ah ma dadkii dhalinyaradii la marin habaabiyey two thousand eight ka mid ahaa marxalad badan baan soo marnay communitygu hadda maantayto kulli isku cod baanu nahay isku si baanu ujeednaa waxyaalaha aan kulliga marnay waxaa ka mid ah sababaha dhaliya in wiilasha yada la hadlo dabacsanaanta noocaasa oon dadka intiisa badan qabanin inkastoo qoomiyo badan hadda ay ku biireen maxaa anaga nagu gaara waxaanu bilownay daraasaad waxaanu bilownay inaanu dhex galno dhalinyaradii iyo mujtamacii waxaanu baranay dhibaatooyin badan inay jiraan haddaan hadda kaaga waramo gobolka minnesota wuxuu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalo fiican dalka maraykanka dadka shaqada la afartaa milyan oo ruux oo ku nool gobolkaas waa boqolkiiba saddex cabdirasaaq waxa- al-shabaab waali waxaan rabaa adoo raalli inaan si gaara u abaarno arrintan ku saabsan shakiga uu kamaal muujinaya ee ah arrintana haddii dowladda maraykanka ay daacad ka tahay oo ay ka dhab tahay in dhibaatada een, lagu tuhmayo in ay geysanayaan dad ku sugan een, gobolka minnesota maxaa hay-adaha kale loogu dhiibi waayo dowladda ee hay-adahan een, amniga iyo argagixisla dirarka maxaa loogu dhiibay arrintaa maxaa ka dhilay walaale waxaan qabaa aniga eh, arrinta aniga dhib uma arko annaga arrinta aan dhibka u aragnaa waxa weeye tacadiga i- dhaqaale ama s- maaragtay eh, mujt- ijtimaac ahaan ama waxbarasho ahaan ama shaqo ahaan ee ka jira communitiga iyaga ku gaarka ah ee keenaya in ilmaha iyagu ay maaragtay noqdaan kuwa la iska duursado Eh, dowladda maraykanka waa dowlad annagu aan ka mid nahay oo shacabkeed aan nahay Eh, dhibaata haddii ay dhacdo hay-adaha booliiska qoysaskii u tegay baan nahay oo u dacwooday qoys kastoo soomaaliya ayaa u dacwooda waa inaanu aaminaa hay-adaha ammaanka sidaas ma aan u aaminana wanaan sidoo kale oo la-egna aan ilaalinaa inaan wax tacadiya nooga imaan xagga dowladda iyo xagga hay-adaha ammaanka anigu waxaan qabaa in loo baahan yahay sida eh, eh, eh, eh, odayaashu sheegeen in si cad oo aan mugdi ku jirin loo loo wada shaqeeyo oo loo kaashado mujtamaca soomaaliyeed oo dhan culamadiisa iyo cid walbaba si looga hortago kuwa ilmaha yaga madaxa ka bedelaya syriana geynaya soomaaliyana dadka shacabka aan kasoo tagnay ku leynaya waa in aan iska kaashanaa anigu u malaymayo in maantayto oo dowladii usoo jeeda ummadda soomaaliyeed ama muslimka inay wax la qabato oo arrimaha discriminationka iyo tacadiga lagu haya wax ka qabato ee u malaymayo sida sheikhu sheegay inay ayagu maantayto ee, cabsida dowladdu ay qabtay inay ayagu dib sugu laabayso u malaymayo waa tahay aad baad umahadsan tahay biixi waxaan siinayaa sheekh cabdislaan shariif sheekh cabdislaan een, arrintan horaa loogu tijaabiyey een, een, california lagu tijaabiyey een, inay wada shaqeeyaan een, bulshadii iyo hay-adihii amniga inay wada shaqeeyaan horta taa guul ma laga gaaray aday ogaantaa hortaan dib u yara laabto kulley arrintu kulley magacyo kala duwan iyo siyaalo badan bay ahayd marka xitaa inay mid keliya tahay eh, sida uu kamaal sheegayo ma hubo laakiin kulley anigu minnesota aan ognahay marka minnesota aan ka hadallo Eh, arrintan uu sheegay walaalkay eh, kamaal eh, waan maqalay eh, hay-ad la dhaho Brennan Center oo jaamacadda New York oo human rightska civil rightska qaabilsan baa cilmi baadhis dheer ku samaysay Eh, waxay markaa eedeeyeen bay soo saareen Eh, dadkii yacni hawsha qayb ka ahaa yacni hay-addan muslim american society oo carab ku dhuftay mas-uuliyiinteedu magaalada joogaan waa la weydiiyey waa l- yacni eh, waa la wareystay marka way inkirayaan waxay leeyihin haba yaraatee wax cidaan magacyo la wadaagnay iyo cid magac naga qaaday toona ma jirin Eh, arrintu sidii loogu talagalay bay ku dhacday qolyahana markay soo jeediyeen eh, hay-adda f b i-da iyo booliiska simpo labaduba way beeniyeen oo si public oo dee, eh, yacni journaalada ku qoran iyo idaacadaha laga sheegay ayay u beeniyeen marka wax sugan hadda oo oo cad ma aha tiradan hadduu kamaal sheegayo isagaa laga raba marka inuu caddeeyo haddii yacni le- mar shan boqol buu dhahay marna laba boqol iyo lixdan buu dhahay marka haddii uu wax xaqiiqa u hayo isagaa marka laga rabaa in intii arrinta loo adeegsaday uu markaas eh, uu dhibku saa ku yimid Eh, laakiin inta hadda aan ognahay anigu waxaan u arkay inay tahay digniin waa run way ku jirtaa Eh, hay-aduhu inay marar badan si khalad wax u isticmaalaan way way dhacdaa waa inaan ka feejignaano waa inaan usoo jeedno waa inaan miiskii taagnaano qaybaha haddaba aan- aan aan- oo shakigu mugdigu ku jiro haddaba aan ka saaro marka waxaan is leeyahay eedayntaa xitaa waa digniin ahaan weeye iyo feejignaan ee ma aha wax cad sababta haddii la xidhxidhi lahaa ama u isticmaali lahaayeen way muuqan lahayd sembol anu macallin baan ka ahay dhalinyarada dad badan waan la shaqeeya qoysaskaan la shaqeeya waxyaalo badan baan ka ogahay marka bimacnaa marka arrintaasi socotay wax dheeraadoo hadda yacni dad la dabagalay ama dad la xidhxidhay ama oo oo ahayn waagii dhalinyaradu ay baxayeen labada kun iyo eh, sideedii iyo oon wada xusuus taariikhda wada xusuusano mayna dhicin marka waxaan ku waxaan u jeedaa inay ku jirto nooc cabsigelin siyaada ah cabsigelinna laguma salayn karo horumar iyo waxqabad oo in anagu aan dad noqono danteennana naqaano isdifaacnana laakiin laakiin sheekh cabdislaan sidee lagu sidee meesha looga saari karaa shakigan ay qabaan dad badan oo kamaal uu ka mid yahay oo ah haddiiba ay tahay in wax la wada qabto oo dhibaatada meesha taalla in meesha laga saaro sababtoo ah dhibaatadii een, waa la sheegay waxaa la yidhi ardaydii ama dhalinyaradii soomaaliyeed waxaa haysatay waxbarashadii oo ku yar een, arrimihii bulshada oo ku yar dhibaatooyin badanaa la taataabtay oo oo dhalinyaradii soomaaliyeed haysatay mar haddii dhibaatooyinkaas la taataabtay dhibaatooyinkaasi xalkooda ma yihiin een, hay-adihii ammaanka mise waa meelo kale sida kamaal uu tilmaamayo ما هذا أمانك كلية معها يعني بالشدة بلارن تقول هذا يعني هذا يو هذا سين ليهين هذا عن كلا كون نون بروفيت كون معاش لأنت واوين أما فاونديشن كولا ده العجها دقة بحياة قيبة كنقنيان kuwa kaloo privateca aad xitaa qeyb bay ka noqonayaan marka an waxaas leeyahay shaqada dhabti hadda unbay bilaabanaysaa doodaas in qeyb laga ahaado xulashadeeda iyo habkii loo wajahin lahaa iyo waxaas oo dhan marka ma aha inay kuwan keliya hawsha qabanayan kuwa naftarkooda wuxuu grant waa naqana grant yani deeq wax lagu bixiyo haddii wasaaradda cadaaladda ka soo baxdo dadkii qortaa shuruud baa laga rabaa heshiis bay la gelayaan qodobo cad bay la gelayaan marka ma aha yani wax hadda qariib guryaha iyo civil rightska xuquuqdaasa grand loo qortaa oo mararka qaarkood lagu lagu baadhaa oo dadka yani discriminationka guryaha lagu haya lagu xaliyaa aad baad umahadsantihiin waa idiin mahad celinaya dhammaantiin kamaal axmed xasan kamaal dacas aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalaam shariif oo stuudiga la fadhiya iyo sidoo kale cabdirasaaq bixi dhammaantiin waad mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqda dadda dadka la soo dhawaanaya thank you taas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay igala qayb galeen kamaaludiin axmed xasan oo kamaal dacas laguna aneyso oo madax u ah urur u dooda xuquuqul insaanka oo ku yaala gobolka minnesota iyo cabdirasaaq biixi oo ah agaasimaha urur u dooda arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha oo labaduba ku sugan gobolka minnesota iyo sidoo kale sheekh cabdisalaan shariif aadan gudoomiyaha maamulka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo istuudiyaha v o a la fadhiyey inta aan mar kale ku kulmayno barnaamijkan iyo mid la mid ah waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
caashe ibraahim aadan caashe cood ayaa barnaamijkaasiina la socodsiinaysay faaqidaada toddobaadka ciddii ay dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a bogeyna internetka ayay mar kale kala socon karaan markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa aalaaba noo soo diyaariya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaaladani washington lagu qabtay shir heer caalami ah oo uu soo qabanqaabiyey aqalka cad ee dalkan maraykanka kaasi oo looga hadlayay sida looga hortegi karo xagjirnimada gacanka hadalka wadata qaar ka mida culimaudiinka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa lagu marti qaaday haddaba waa maxay fariinta ay culimmada soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi caalamiga ah ay u gudbiyeen shirweynaha waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh sacad muuse rooble oo ka mida culimmadii shirka ka qayb gashay shirkan oo lagu magacaabay white house summit shirweynaha aqalka cad ee maraykanka oo ay ka soo qayb galeen waddamo aad u fara badan gaar ahaan intii la ii sheegay aniga ama aan arkay ay ilaa lixdan waddan gaadhayeen ay ka soo qayb galeen oo ahamiyad gaara gaara uu maraykanku siiyey oo aqalka cad lagu qabtay oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay ka ahaayeen hogaamiyeyaal oo mid waliba khudbad qaaliya oo qiimo leh uu ka soo jeediyey waxa ee xusid mudan oo noo noqotay fursad qaaliya annaga oo ku hadlaynay magaca muslimiinta iyo magaca culimmada gaar ahaan gobolka minnesota wafdigaana ka mid ahayn waxaa noo suuro gashay waxaan hore u dhicin oon hore ol u soo marin aqalka cad ee maraykanka ee adduunka looga taliyo white houseka oo ah yacni markii ugu horreysay ee fursad la siiyo nin culimaa gaar ahaan soomaali ah oo maxaanku idhaahdaa white houseka risaaladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gudbiya oo risaalatu salaama risaalad nabadeed iyo risaalad raxmadeed ah deetana ay fursad naloo siiyey in markii ugu horreysay qur-aan laga akhriyo oo annagu aanu noqonnay gaar ahaan aniguna ilaahay fursadii siiyey inaan noqdo ninka ugu horreeya ee wet howska aayado qur-aanka kariimka ah ka akhriya marka dee caalamka islaamka oo dhan waxay ahayd fursad qaaliya kasokow muuqaalada naxdinta leh ee ka dhasha dilka iyo gowraca ay geystaan kooxaha xagjirka ah gaar ahaan kooxda daacish ayaa waxaa warbaahinta dalkan maraykanka saameeyey iyada oo kooxdaasi iyo shabakada kale alqaacida ay ku guulaysteen inay majara habaabiyaan dhallinyar maraykan ah kuwaasi oo qaarkood ay ka mid ahaayeen dhallinyarada soomaali maraykanka ee ku nool gobolka ay soomaalidu u badan tahay ee minnesota sidaasi daraaddeed waxaa gobolkaasi ka yimid wafdi isugu jira ururada bulshada rayidka ah laamaha kala duwan ee dowladda iyo culimmada waxaana sida uu sheegayo sheekh sacad muuse rooble ay isku dayeen inay soo bandhigaan in jaaliyadda soomaalidu ay ka xun tahay dhibtaasi iyo mustaqbalka laga hadleeyey dhallinyaradaasi dadka muslimka ee gaar ahaan soomaaliyeed ee ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka aan joogay minnesota waa dad nabadeed waa dad muslimiina waa dad nabadeed waa dad shaqaysta waa dad waxbarta waa dad wada noolaashuu la weyn yahay oo dadka ay jaarka leeyihiin aanu ka cabanin waa dad yacni ilaaliya nabadgelyada safetyga security-ga oo ay qayb ka mid yihiin waa dad taxi bayira oo maxaanku dhaha dadka cashuur soo geliya waxayna ka mid yihiin yani sida communitiyada kale ee maraykanka ayay ka mid yihiinoo dee hadda waa laga soo gudbay wakhtigay qaxootiga ahaayeenoo waxay noqdeen somali american community marka iyaguna xuquuq bay leeyihiin waajibaadna waa lagu leeyahay marka hadda dadka soomaaliyeed waxay garanayaan inay xuquuqdooda raadsadaan xuquuqdooda waxbarasho tooda caafimaad tooda ganacsi iyo tooda nabadgelyo maxaanku idhaahdaa maxaanku idhaahdaa waajibaadka dalku ku leeyahay nabadgelyada qaybta ay ka yihiinna ay nabadgelyada ilaaliyaan dadku waxay ka durkeen culture of peace dhaqankii nabadda laga durkay marka dee dhaqanka dagaalka ee adduunyada ka socday adduunkii ilmo nebi aadan ay madaxii majaha isaga maran yihiin oo ibliiskii uu majaran habaabiyey oo xaqii ka leexdeen yaa waxaa loo baahan yahay markaasi in maxaanku idhaahdaa wixii qaldan la ogaada laakiin dadka soomaalidii guud ahaan waa dad fiican inta qaldane ka soo baxdayna waxa weeyaan waa in yacni tararka adduunka ka jira iyo mawjadda adduunka ka socota dee laga waayin bay bilaadkana ka mid yihiina qayb ka mid noqotee waana tiro aad u yar marka tiradooda loo eego arrinta ugu muhiimsan ee intii shirku socday sida badan la isu weydiiyey ayaa waxay ahayd sida ugu habboon ee looga hortegi karo majara habaabinta dhallinyarada laga dhaadhicinayo fikirka xagjirka ah ee gacanka hadalka wata waxaana culimmada soomaalida ee minnesota ay soo bandhigeen siyaabaha ay ilaa iminka u maareeyaan arrintan waddada qaldan ee adduun iyo aakhira u daranna looga digo oo maxaanku idhaha gaar ahaan maalinta jimcaha dee salaada jimcaha la tukanayo khudbadaha lagu akhriyo dadka lagu hanuuniyo dadka lagu wacyigeliyo looga digo maxaanku idhahdaa wax kasta oo bini'aadanka dhib u keenaya muslimka dhib u keenaya soomaalida dhib u keenaya lana ilaaliyo sharafta iyo karaamada bini'aadanka waayo sharaf iyo karaama bini'aadanka ka dhexayso inay wax isa siiyaan wax istaraan wax wada qabsadaan wada shaqeeyaan wax isbaraan kala bartaan ayaa loo baahan yahay taana aad iyo aad culimmada iyo inta wax garanaysaaba dee tacliintaasaa la wadaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare oo barnaamijkaasi hamuuraha islaamka nala socotiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana labaatanka bisha february sanadka laba kun shan iyo toban falastiintaana idaacadda ka bixin mid ama laba ka mid a qodobka warka caalamka ugu weyn mahadsaned caasha ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay hoteelka central ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii dadku ay kasoo baxeen salaadii jimcaha dadka dhintay waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed caanogeliyo ugu yaraan mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali jaamac jangele ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ayay ku dhan tahay intaan mar kale kulmayno waa falastiini caasho idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.